Xubno ka tirsan maamulka ah Guddiga Horumarinta Waddooyinka Magaalada Carmo ee Dowlad Goboleedka Puntland oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka iyo Agaasimayaasha Waaxyo ka mid ah dowladda hoose ee degmada Carmo ayaa kormeeray dhismaha waddooyin laami ah oo si isku tashi ah ay ku hirgeliyeen bulshada iyo maamulka degmada Carmo. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kormeerka ku sameeyay dhismaha waddooyinka ka socda degmada Carmo oo warbaahinta la hadlay ayaa bulshada ku nool degmadaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan qorshaha horumarinta dhismaha waddooyinka.
waxaan joognaa degmada carmo waddooyinkii ka socday oo meel fiican maraaya oo ay u hartay hadda waxaan isleeyahay xaalxaal yar iyo daamuurkii oo laba kilomitir iyo laba boqoloo mitir ah marka ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inuu maaragtay noo fududeeyey Ee, waxaan kale oo rabnay inaan sheegno dadka muxsiniinta ee reer carmo iyo dadka kale oo ilaa waa sadaqa jaariya ahee ciddii ka qayb qaadanaysaa waa u waa u furan tahay Ee, ilaahay idinkiis kal hore waxaa noo qabsoomay laba kilomitir iyo saddex boqol sanadkana waxaa noo qabsoomay ilaahay fadligiis laba kilomitir iyo laba boqol afar kilomitir iyo shan boqoloo mitir baa hadda noo diyaarsan oo uu ugu haray daamuurkii oo la mariyo bes wax kale aanay u harin Ee, isagana inta bisha tan ka hadhay baan insha allah waxaan isleenahay waa gabagaboobaya ilaahay idinkiis sidaan rabbi ka rajaynayno waxaan marka u sheegaynaa dadka reer carmo ee, aadka u fiican oo wax badan ka qayb qaatay oo ee, sanadkii hore iyo sanadkaba bixiyey iyo kuwa sanadka bixiyey kuwa sanadkii hore bixiyey insha allah inay hawshii weli socoto oo ee, loo baahan yahay maaragtay ee, gacanta gacanta wax dhiibaysa loo baahan yahay weli loo baahan yahay marka insha allah waxaan rabnaa ilaahay idamkiis in eh, inta sanadka ka hartay afar kilomitir iyo shan boqoloo mitir ay noo qabsoonto degmada carmo oo ay ka socoto mashruucii laamiyada Ee, ilaahay mahadiis weeye Ee, halkan waxaan eh, baaq uga jeedinayaa qof kasta oo muxsin ah oo soomaaliyeed oo sadaqatul jaariya weeye la baxa ee, in ay wax ku bixiyaan in wadooyinkaas iyo horumarintaas aynu dalkeena iyo deegaamadeena ka wadno Ee, waxaana aada u boorinayaa dadka Ee, dadku dhowr qabeed buu u qaybsan yihiin dadna wadada marta oo qaaraanka ay bixiyaan waa qaaraan lagu leeyahay qof kasta oo laamiga hortiisa maray waxaa laga rabaa qaaraankii lagu qoray oo ay guddigu ku qoreen inuu bixiyo Ee, dadkan ee, reer carmo aad bay u mahadsan yihiin oo waa dadaaleen haddii maantay awal hore waxaan u sameynay ee, laba boqo- laba kiilomitir iyo saddex boqol maantana hadda waxaa inoo daamursaar inoo ku haray ee, laba kiilomitir iyo laba boqol Ee, ilaahay mahadiis weeye waxaa la baxay ee, muxsiniin iyo dadka reer carmo qof kasta oo maamulka degmada Carmo oo kaashanaya bulshada degmadaasi hayaa Carmo iyo deegaanada u dhadhow ka wada dhismaha waddooyin laami ah